runtii meeshaas waxaan ku yeelan wadahadalo aad iyo aad u ballaaran looga hadlayay sidii shaqaaqadaas iyo mashaakilkaas loo xalin lahaa iyo sidii sidib dambe ugu soo laaban lahayd looguna bedeli lahaa iskaashi iyo wada shaqayn dhex mara labada dowladood iyo labada maamul intaba waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa deegaanka soomaaliyeed etoobiya gaar ahaan madaxweynaheeda iyo maamulka dhigsi kale iyo dowladda federaalka etoobiya sida ay noo soo dhoweeyeen sida ay wadahadalkaas runtii iyo wanaag badan uga muujiyeen iyo sidii ay dhankooda in arrintaas ay xalisato looguna jiro iskaashi iyo wada shaqeyn ugu dadaaleen sidaas waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jubbaland oo asagana door aad iyo mashariifa ka qaatay iyo wasiir kaboostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku socday dhinaca dowladda federaalka soomaaliya wadahadalkana u dhafaanaya dowladda federaalka halkaas waxaan ku gaarnay heshiis ugu soo afjarayo dhibkii meesha ka dhacay wax alla wixii dhibaatoo jirana xal lagu gaarayay laguna bedelayay iskaashi iyo wada shaqayn labada maamul ay yeeshaan gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta dowladda xuduudda gaar ahaan wixii mushkilad amniga ku wada xuduudda dheer ee u dhexaysa labada dowladood gaar ahaan ku aadan galmudug aad iyo aad umahadsantihiin